Maxkamada ku taala dalka Maraykanka ayaa xabsi tobanaan sano ah ku riday saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku eedeysay inay afaduubteen muwaadiniin Amerikaan ah. Xafiiska xeer ilaaliyaha mandiqada koonfureed ee magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa xukun xabsi ku riday laba ruux oo Soomaali ah kuwaas oo lagu eedeeyey in Soomaaliya ay ku afduubteen wariye u dhashay dalka Maraykanka kaas oo lagu magacaabo Michael Sotomora sida lagu sheegay warka ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha Amerikaanka ah Cabdi Yuusuf Xasan iyo Maxamed Tahliil Maxamed ayaa lagu xukumay xabsi dhan muddo soddon sano ah sababa ku aadan iyagoo geystay afduub ka dhan ah muwaadiniin Amerikaan ah oo ay doonayeen inay lacago madax furashaha ka qaataan horraantii sannadkii labada kun labaiyo tobanka ayaa wariyahan Amerikaanka ah ee lagu magacaabo Michael Sotomori waxa uu safar ku yimid qaybo ka mid ah deegaanada dhaca bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Mudug isagoo sheegay inuu doonayo inuu barnaamijyo iyo baaritaano ka sameeyo kooxaha burcadbadeedyada iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Labada ruux ee ku eedeysan afduubka waryahan Amerikaanka ah ayay dowladda Maraykanka sheegtay inay gacanta ku dhigeen Mora iyagoo ka faa'iidaysanaya hajagada ay ka hayeen dowladda federaalka maadaama midkood uu ahaa taliyo amni halka kan kalena uu ahaa sargaal ciidan intii ay hayeen waxa ay kula kaceen garaacis iyo handadaad iyagoo doonayay inay ka qaataan lacago madax furasho ah waxaana isla wakhtiga ay waryahan Amerikaanka ah haysteen ay sidoo kale afduubteen muwaadiniin ka soo jeeda jasiiradda Seychelles kuwaas oo ay ka qabteen xeebaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug sida ay tilmaamayso xogta uu baahiyey xafiiska xeer ilaaliyaha mandiqada koonfureed ee magaalada New York abuukaatayaasha u doodayay labadan nin ee Soomaalida ah ee lagu xukumay soddonka sano ee xabsiga ah ayaa tilmaamay in habadhaqankooda ay kula macaamilayeen wariyahan Amerikaanka ah uu ahaa mid wanaagsan sidaas daraaddeedna ay mudan yihiin in laga khafiifiyo xukunka waxaana raggani mid ka mid ah lagu geeyey Maraykanka xeelada markii dambe ku hogaamisay inuu galo gacanta laamaha amniga ee Maraykanka dowladda maraykanka ayaa galaangala dhan weliba ah waxa ay ku leedahay soomaaliya marka laga tago saraakiisheeda muuqda waxa ay soomaaliya u soo dirtaa sirdoona magacyo kala duwan wata wariyaashan ayaana ka mid ah dadka ugu firfircoon ee c i a da maraykanka ay u adeegsato helista xogaha muhiimka ah